xaafadda islii ee magaalada nairobi guddiga ganacsatada soomaalida ee suuqa islii ayaa maanta raashin u qeybiyey ilaa iyo shan boqol oo qoys oo uu saameeyey xanuunka covid nneteen warbixintan waxaa nairobi kasoo diray wariyaha v o e da intisaar saalax xuseen guddiga ganacsatada soomaalida ee islii ayaa raashin u qeybiyey dadka danta yar ee ka shaqaysan jiray suuqa islii oo shaqooyinkooda uu saameyn ku yeeshay xanuunka covid nneteen xanuunka covid nneteen iyo xayiraada lagu soo rogay xaafadda soomaalida islii ayaa waxay saameeyeen nolosha qoysas badan oo shaqooyin yaryar ka shaqaysan jiray haddaba guddiga ganacsatada xaafadda soomaalida islii oo isxilqaamay ayaa raashin u qeybiyey qoysas gaaraya ilaa iyo shan boqol oo qoys oo ku nool xaafadda soomaalida islii xogayaha guddiga ganacsatada xaafadda soomaalida islii cumar ibraahim xuseen ayaa waxa uu ka warbixiyey sida ay ugu suura gashay in raashinkan ay u qeybiyaan bulshada danta yar ee ku dhaqan xaafadda islii
maanta waxaan bixinay raashiin oo ku filan shan boqol oo qoos haddii shaksi shaksi loo celin saddex kun oo shaksi ku filan baanu halkan ka bixinayn raashiinkaas oo iskugu jiro daqiiq iskugu jiro sokor bariis saliidda cuntada saabuun intaasaan halkan ku bixinayna waa waxaan ugu talagalnay maadaama cudurkan covid nneteen uu waddanka aad u saameey khaasatan islii xaafadda ayaa waxaan isniri waxaan u baahannahay marka dadka inaan wax u qabanno oo ka guddi ahaan markaan fikirnay waxaasan waxaan la imaanay inaan maarata lacag isku aruursanno lacagtan aruursanno waxay noo goysana aan maarata dadka wax ka siino dadkaasaan iskugu yeernay dadkana waxaa iskugu jiraan xaafadda islii dhan ayuu maarata gees kasta ah dadka dhibaalaysan dhibaataysan oo maarata shaqla'aan ku dhacday amise maarata wax badan yani culeys badan hayay oo oo shaqadan maarata covid nneteen ay u keentay ayaan maarata raashinkaas siinayn dhinaca kale dadka ka faa'iidaystay barnaamijkan raashin qaybinta ayaa waxay u mahad celiyeen dadka iska soo aruuriyey lacagtan iyo sidoo kale guddiga ganacsatada xaafadda soomaalida islii magacayga cali jeele sumbulalla maasha allah ilaahay mahad iskale ree isliiwa dadka islii ka xamaashiwa ilaahay mahad iskale sadaqaan dadka la baxsada ilaahay u barkay bil barkaysa ramadaana lagu jiro oo gabagabee soonka soonkiisa kale allaana gaarsiin insha allah cudurkaan nahaa ilaahay shartiisa ana moodi magacayga waxaa waay nuuriye xuseen raashiinka waxaanana siiya bur sokor iyo saliid ee waxay muslimka ku afuraan waxaan ku mahadinaynaa ilaahay baan ku mahadinaynaa muslimka soomaalida oo islii ku nool oo na siiyeen raashiinkan oo ummad badanna ay siiyeen qabiil walba ku jira gaali iyo muslin ay siiyeen inuu ilaahay xoolahoodii janno fardowso ka siiyo dhowaan ayay ahayd markii ay dalbadeen in raashin lala soo gaaro dadka danta yar ee ku dhaqan xaafadda soomaalida islii kuwaasoo sheegay in noloshooda uu saameyn ku yeeshay xanuunka covid nneteen iyo xayiraada lagu soo rogay xaafadda soomaalida islii intisaar saalax xuseen v o a nairobi